cabdinuuro siyaad cabdiwaal oo ka mid ah siyaasiyiinta taabacsan dowladda federaalka ahna dagaal uga hore ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in madaxda dowladda federaalka aysan jirin cid ka hor istaagaysa tacadiyada ay dadka u geysanayaan waxa uu tilmaamay in si sharci darro ah layskaga xira dadka kasoo horjeeda aragtida dowladda federaalka iyo xitaa kuwa taageersan intaba mar uu soo hadal qaaday geerida jenaraal sheego ayuu sheegay inuu dayacaad u dhintay ayna qayb ka tahay sharci darrada dadka lagu xiro maarata dalka lagu daaweyn waayo in inta dabadda loo qaado markii lasoo daaweeyo lasoo celsho sidaasaa saxayd marka ninkaas waxaan u dareensanahay in dayacaad loo dilay oo dayacaad uu u dhintay iyo wax kastoo iska suurtoobi kara qofka markii waqtigaa hadeer jiraa wuxuu yahay qofka markii la iska nacbaysto wixii la rabaa la iskaga sameeya madaxda qof looga dacwoodaaho ma jiro sharciga qof ilaalshaaho ma jiro qof maanta sharciga inta ilaalsha odhanaya qofkan maxaad ku xirta example hadeer waxaan arkayy maaragtay waxyaalo fara badan oo iska sharci daraaho qof la iskaga xirayo marka waayo maxkamadiina telefoona lagu adeejiyaa taliskii ciidamadiina telefoona lagu adeejiyaa mar wixii sidaas hadday yihiin maxkamad dhexeedo ummadoo maarata loo soo dacwoodana aysan jirin qof kastana in la dili karo qof kastana maarata la xiri karo oo wax iska muuqda wey si kastay ahataba dowladda federaalka ayaa caadaysatay dhibaataynta dadka shacabka ah iyadoo xabsiyada dowladda sanado badan ay ku xidhan yihiin dad badan oo aan waxba galabsan halka qaar badan oo ka mid ahna naftooda ay ku waayeen gudaha xabsiyada kadib markay ciidamada dowladda federaalka si xun u jirdileen